ururka suxufiyiinta somalilan ee magaciisa loo soo gaabiyo soolja ayaa ka hadlay xukun hal sano ah oo ay maxkamad ku taalla gobolka maruudi jeex ku riday weriye axmed qani xirsi oo muddo bila ku xirnaa magaaladaasi hargeysa xukunkan ayaa daba socday qoraal uu weriyuhu ku daabacay facebooka warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheenna khadar maxamed cakulle xukunka ay ku riday maxkamadda gobolka maruudi jeex weriye axmed qani xirsi oo ah weriye madax bannaan islamarkaana muddo bil ah ku xidhnaa magaalada hargeysa ayaa waxa uu dhan yahay hal sano oo xadhig ah iyo hal milyan oo lacagta somalilan shilin ah oo ganaaxa sida uu sheegay qareenka u doodayey weriye axmed qani xirse maxamed afyare waxaa lagu soo eedeeyey laba qodob kuwaasi oo kale ahaa fidinta warar been abuur ah iyo dacaayad qarandumisnimo waxaana qareenku uu qaar ka mida warbaahinta u sheegay waxa weeye marka hore xarigiisa looma marin sifa sharciya oo waana laguma soo xiro markaa marka hore tacadigaasa ku dhacay markii dambena xafiiska xeerlaanta wuxuu kusuurtay laba qodob baa lagu eedeynayay mid wuxuu ahaa inuu faafiyo warar inuu faafiyo warar been abuur ah kaa ciqaabtiisii waxay kaga xukuntay maxkamaddu ganaaxa qulub hal milyan kii labaad oo ciqaabtiisii u dhexaysay sanad ilaa shan sano kaana ciqaabtii ugu horreysay sanad ayay maxkamaddu kaga xukuntay kaana waa lagu helay marka waxa weeye sanad wixii keenaa mooye sida sharcigu uu sheegayo waxa weeye sanad wixii keenna waa loo iibin karaa marka bima wadada aan marno dariiqaa sharciya noo furan waan u iibino sanadkaa wixii uga harsan imika bil baa u xidhnaaye bajidkaasaan isku dayi doonaa insha allah heesta kale ururka saxafiyiinta somalilan ayaa sheegeen in aan loo marin xadhigga weriyahaasi axmed qani xirse sifa sharci ah guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somalilan sakariya axmed maxamed ayaa v o eda u sheegay in urur ahaan ay dareensan yihiin inay muhiim tahay in lagu dhaqmo sharciga
anagu runtii soolja ahaan waxaan u aragnaa in saxafigana uu xaq leeyahay bulshada kale ee somalilanna ay xaq leedahay oo aan lagu gafi karin marka in saxafiyiinta somalilan ama guud ahaanba warbaahintu ay hesho saaxad ay ku shaqayn karto oo u ogolaanaya in ay shaqadooda si wanaagsan ay u gutaan waxaynu ognahay dastuurka somalilan baa ya ya yaa saxaafadda siiyey oo article thirty two ama qodob dastuuri ah baa sheegaya in saxaafaddu ay xor tahay dhacdooyinka iyo wararka ay tabinayaanna ay ay ay ay xaq u leeyihiin sidoo kalena qofka saxaafiga ah loo xaq loogu leeyahay inuu isagu wararkii iyo dhacdooyinkii uu bulshada la wadaagayay ka hor intaanu gudbinin uu isagu hufo shaandheeyo war xaqiiqo ah run ah ee tafatiran uu bulshada la wadaago oo isagana taas ay xuquuqdiisi tahay waxaynu ognahay in maalintii shalay ahayd la xukumay weriye axmed qani oo ku xidhnaa hargeysa runtii wax kasta oo baalmarsan in qofka saxaafigii uu helo saaxado ku shaqeeyana waanu kasoo horjeednaa waanan runtii isaga iyo ciddii kale ee uu xari ku dhacayba waanu la dadaalnaa hadday tahay ciidamadii booliska hadday tahay hay-adihii kale ee nabadgelyada qaabdhisanaa mar kasta waanu daba taagnaanaa waanu ogaanaa wixii qofkaa lagu soo xidhay iyo halka xaaladiisu marayso iyo sidii hadday tahay uu difaac u baahan yahay waanu la berber taaganahay marka runtii saxafiyiinta somalilan mar kasta waxaanu usoo jeedinaa inay iyaguna sharciga ilaaliyaan iyagana ma ogolin cid lagu soo xadgudbo anagu halkaasaanu ka taaganahay waxaanu isku daynay in aanu la xidhiidhno mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka maroodi jeex si aanu wax uga weydiinno xukunka ay ku riday weriye axmed qani xirse balse noomay suurtogelin kadib markii ay suurtagal noqon weyday in aanu xafiiska galno islamarkaana ay telefoonnada gacanta ee mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka maroodi jeex ay xidhnaadeen khadar maxamed cakuule v o a hargeysa